بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد ikhwati اlcaزة in sha allahu tacaala sheekhi waa inoo joogaa waxaa idinka codsanaynaa inaad codkana yaraysaan dhaqdhaqaaqana yaraysaan oo laga faa'iidaysto biidn illahi albaari su-aalo gaabanna insha allah waxaan codsanaynaa inay jiraan haddii ilahay idhaahdo sheekhaan ka codsanayna waktiguna waa yaryahay si looga faa'idaysto dhaqdhaqaaqa badanna hanalaga daayo iyo sheekada iyo si looga faa'idaysto waktiga haddii ilahay idhaahdo insha allahu tacaala intaa kadib wakti waa gaaban yahay sheekhaan kusoo dhawaynaynaa insha allahu tacaala muxaadarku martidana inoo ah insha allahu tacaala ilaahay ha ka abaalmariyo codsiga uu naga ajiibay iyo inuu kelimo noo yidhaahdo aad baan ugu faraxsan nahay sheekhuna maxamed cabdi umal umal baa loo yaqaanaa wuxuuna ka hadli doonaa mawduuca ah alcibaada wa asaruhaa fi lxayaa fi nufuus fi nufuus insha allahu tacaala falyatafadal mashkuuran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة في الله يقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون in allaha huwa arazaaqu bilquwati almatiin allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aanka ku leeyahay ma aanan abuurin insiga iyo jinniga inay i caabudaan mooye wax kale uma abuurin risqi kama doonayo oo inay masruufaan kama doonayo inay iquudiyaanna kama doonayo maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay isaga ayaa wuxuu yahay midka ku sifaysan inuu yahay midka addoommada irsaaqa oo masruufa matiin ahoo xoog badan oo aan kaalmo u baahnayn macnaheeda aayaddaasi waxay kutusaysaa ama inoo tilmaamaysaa ujeeddadii ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo abuuray haddaan nahay bini aadam iyo haddaynu nahay insiga labadaba waxaan dhihi lahaa iyo haddaynu nahay jinnigaba muhimmaddaasuu ilaahay inoo abuuray subxaanahu wa tacaala oo ah inaan caabudno isaga keligii cubuudiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo caabudidiisu macnaha waxa weeye inuu addoonku hadduu rag yahay iyo hadduu dumar yahayba u hoggaansamo ilaahay subxaanahu wa tacaala raaligelintiisa jidkii ilaahay ugu talagalay iyo siduu ka rabayna in uu la yimaado taas oo allah subxaanahu wa tacaala uusan wax dan ah iyo wax maslaxo ah oo isaga alla subxaanahu wa tacaala daatadiisa u noqonaysa aynan jirin laakiin innaga laynoogu danaynayo allihii bini aadamka abuuray xogogaalkana u ah ibni aadamka iyo wuxuu ka kooban yahay ayaa wuxuu u abuuro ugu talagalay inuu isaga caabudo inuu caabudo isaga waxaa ku jirta maslaxada bini aadamka allihii abuurtay ee samada dhisay ee dhulka goglay ee waxyaabaha aynu ku noolnahay oo dhan dhigay allahaasi subxaanahu wa tacaalaa waxa uu bini aadamka ugu talagalay maslaxadiisi iyo dantiisu inay ku jirto ilaahaykii abuurtay subxaanahu wa tacaala inuu yaqaano inuu allihii abuurtay subxaanahu wa tacaala caabudo allihii abuurtay subxaanahu wa tacaala inuu ka dambeeyo oo ka amar qaato bini aadamku hadduu alla keligii caabudo cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu isku mashquuliyo wuxuu ka xoroobayaa in ay cid kale addoonsato xor buu noqonayaa isagii ilaahay looma dhexeeyo allihii kownkan abuurtay ayuu hoos tagaa wax ilaahay ka soo hadhay oo uu hoos tagana ma jiro allihii kownkan abuurtay keligii buu ka baqaa cid ka sokaysa oo uu ka baqana ma jiro allihii kownkan abuurtay raaligelintiisuu ku dadaalaa cid ka sokayso uu isku mashquulinayana ma jirto xorriyadda rasmigaana waa taa xornimada xaqiiqigaa waa taa wixii ka soo hadhay waxa weeye in lagu addoonsado oo qalbigaaga la addoonsado maskaxda lagaa addoonsado oo wakhtigaaga la addoonsado oo juhuuddaada la addoonsado oo addoommo kale aada addoon u noqoto sidaas daraaddeed allah subxaana wa tacaala markuu caabuda leeyahay cibaadada inoo jidaynayo ujeeddada laynoo abuurayna laynoo qeexayo macnaheedu waxa weeye sharafkiinna iyo karaamadiinnaa ku jirta ibni aadamku siduu ugu kala fiican yahay ilaahay cibaadadiisuna u kala karaamo badan yahay una kala sharaf badan yahay ruuxba ruuxa uu ilaahay ka xigo waa ruuxa uu cibaadada ilaahay kaga fiican yahay cibaadadu marka allah subxaana wa tacaala in la caabudo qalbiga laga caabudo carabka lagu caabudo xubnaha laga caabudo nolosha oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala lagu caabudo oo lagaga dambeeyo lagaga amar qaato waxa weeyaan waa bini aadamka sharaftiisa iyo karaamadiisa wey allah subxaana wa tacaala rasuulkeenna sal alla alay wasalam markuu tilmaamayay meelo qur-aanka ka mid ah xilliyada ugu sharaf badan yahay ugu sharaf badnaa iyo tilmaamaha ugu sharaf badan ee alla uu siiyey waa addoonnimo allah subxaana wa tacaala masalan habeenkii nebiga la dheelmay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo inta baytulmaqdis la geeyey isla habeenkiiba kor loo sii qaaday leylatu alisraa waalmicraaj allah subxaana wa tacaala markuu qur-aanka ka warramayey waxa uu ku tilmaamay habeen qiimo badan bay ahayd dhacdo aada u qiimo badan bayna ahayd sharaf weyn oo ilaahay nebi maxamed siiyey ummaddiisana siiyey bay ahayd haddana maca daalika tilmaanta nebi maxamed la siiyey addoonnimay ahayd allah subxaana wa tacaala wuxuu yihi subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlah waxaa nasahan oo ceeb oo dhan ka fog allaha subxaanahu wa tacaala addoonkiisa dheelmay habeennimo masaajidkii xurmada lahaa ee maka ka kaxeeyo oo ka dheelmay masaajidkii masaajidda ugu fogaa oo baytulmaqdisana u dheelmay ujeeddadeennu maxay tahay allihii dheelmay addoonkiisaa layidhi addoonkiisa u fiirsada bimacnaa maqaamka iyo meeshaa iyadaa waa meel sharaf wey meel sharaf ayadoo ah tilmaanta sharafta leh ee rabbigii rabbi u dooray rasuulkiisa waxa weeyaan addoonnimo laakiin yuu addoon u yahay allah buu addoon u yahay subxana wa tacaala allah oo addoon loo noqdo waa sharaf makhluuq addoon loo noqdona waa dullinimo addoonnimona lagama wabixi karaba dadku waa wada addoommo laakiin dadku laba jihay addoon u kala yihiin qaarna allah bay addoommo u yihiin qaarna shayaadiin bay addoommo u yihiin qaar naftoodiiyo balwadooday addoommo u yihiin qaar addoommada kaleetoo bini aadan ama jin abaa addoonsadoy addoommo u yihiin inaad allah addoon u tahay iyo inay addoommadu ku addoonsadaan labadaa mid wey allah keligii markaad addoon u tahay waa sharaf oo waa cubuudiye sharaf ah markaasay addoommada qaar ka mid ah addoon u noqoto waa dullonimo maqaam labaad bay ahayd nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh rabbigii wuxuu ku tilmaamay markii waxyigu ku degayo oo rabbi subxaana wa tacaala fariintiisu soo gaadhayso waa marxalad iyadana xaalad waxa weeye sharaf iyo qiimo la wey waxyigii baa u imaanaya xagga rabbi baa fariintu ka soo gaadhaysaa malakul jibriil baa u imaanaya xaaladdaa iyadana waxaa lagu tilmaamay addoonnimo tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira waxaa saro maray allaha subxaanahu wa tacaala addoonkiisa korkiisa ku soo dejiyey waxyiga ku soo dejiyey qur-aanka ku soo dejiyey soo dejinta xilliga qur-aanku iyo waxyigu nebi maxamed ku degayo salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa xaalad sharaf badan wey xaaladaa tilmaanta la siiyey iyaduna waa addoonnimo taasi maxay kutusaysaa addoonnimadu inay sharaf ruuxu markuu allah addoon u noqdo wuxuu ka xoroobayaa inuu dhagax addoon u noqdo wuxuu ka xoroobayaa inuu ruux dhintay oo meyda addoon u noqdo wuxuu ka xoroobayaa inuu jin uu addoon u noqdo wuxuu ka xoroobayaa nin madaxa inuu addoon u noqdo wuxuu ka xoroobayaa addoonsiga addoommada oo dhan buu ka xoroobaya sidaas daraaddeed ayaa mabda'a shareecada islaamka iyo diintu la timid ay tahay in laga saaro addoommada is-addoonsiga iyagu dhexdoodu is-addoonsanayaan oo loo saaro ilaahay keligii inay addoommo u wada noqdaan qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay-a walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah inaynaan rabbiyo dhexdeenna iska dhiganin rabbi isuma nihin ilaahna isuma nihin waxna gacan isuguma hayno keenna dhintay iyo keenna nool ka awoodda leh ka dhaqaalaha haysta midka qasan midina wax ma haysto rabbiyo isu noqon mayno hal rabbi aynu isugu nimaanayo hal kelimo inaga dhaxaysa oo ah alla keligii inaanu caabudno subxana wa tacaala kelimadaasaa macnaha waxa weye rusushu la timid oo macnaha waxa weeyaan in la xoreeyo bini aadamka in la xoreeya bini aadamkan in maskaxdiisa la xoreeya maskaxdiisa marka la xoraynayo waxaa la leeyahay fikir waxaa la leeyahay maskaxdaada ka shaqaysii waxaa la leeyahay wax alla waxaad qaadanayso ood rumaynayso burhaan iyo xujo u raadi oo wax walba ha iska aqbalin oo waa la ahaan jiray oo waan arki jiray ha dhihine haatuu burhaanakum dheh xujadu ha ku qanciso oo burhaantu ha ku qanciso oo daliilku ha ku qanciyo oo maskaxdaada ha qufulin caqligiisaa la xoraynayaa waxaa la leeyahay fiiri waxa soo socda fiiri nolosha waxa ka dambeeya fiiri tan aad joogto fiiri dhulka fiiri oo cirka fiiri oo buuraha fiiri oo bini aadamka fiiri oo macnaha ka faa'iidayso waxyaalahan cajabta badan caqligaaga ka shaqaysii baa laleeyahay waxaa la diidayaa inuu la qufusho maskaxdiisa qalbigiisaa la xoraynayaayo waxaa laga xoraynayaa khuraafo fara badan bini aadamka markii risaalada uu waayo oo waxyiga ilaahay uu waayo subxaana wa tacaala rawaasib fara badan baa ku dhegaysa qalbigiisoo waxyaalo aan jirin buu ictiqaadinaya waana tii dhacday ruux dhintay buu moodayaa inuu waxayo geed buu moodayaa inuu wax tari dhagax buu moodayaa inuu wax tarayo marba haddii waxyigu ka daaho oo waxyiga u waayo yacni caqligiisu iyo garashadiisuna waa dhimanaysaa qalbigiisuna waa inxiraafaya xataa heer wuxuu gaadhayaa marka dambe waxyaalo la yaab leh oo adiga macnaha waxa weeya markaad aragto aada la yaabayso ayuu ku mashquulayaayoo wax moodayaa inay waxayaan bini aadamkan aad arkaysaan allihii abuurtay subxaana wa tacaala waxyigiisa hadduu waayo wax jira maaha cibaadada ilaahay hadduu waayona wax jira maaha dadnimo male qiimana male allah subxaana wa tacaala rasuulkiisa wuxuu ku yidhi yacni dadka waxaad u sheegtaayoo ku tidhaahdaa haddii aan hanuuno oo hanuun aan helo fa bimaa yuuxii ilaya rabbii sababta aan ku hanuunay waa waxyi ilaahay ii waxyooday baan ku hanuunay bimacnaa waxyiga haddaan la helin bini aadamku mana hanuuni karo mana hagaagi karo caqligiisuna kuma filla garaadkiisuna kuma filla waxna ma kala garan karo yacni waxay la mid tahay baa la yidhahdaa isha bini aadamka waxay wax ku aragtaa markay hesho iftiin kale oo mucaakisa oo isha ku dhaca ishu iyada keligeed oo iftiin kaleoo kaalmeeyo aan helin waxba ma arki karto waxaad ku garan kartaa haddaad guri mugdiya ku jirto ama meel mugdiyo iftiin aan lahayn aada ku jirto indhahaagiyo kaamil ah haddana waxba arki maayaan maxay wax u arki la'yihiin li'anna nuurkii mucaakiska ahaa ee ku dhici lahaa ee ay wax ku arki lahayd baan jirin kadaalika bini aadamka caqligiisa iyo qalbiga bini aadamku hadduusan waxyiga nuurkiisu ku dhicin waxba ma arki karo hadduusan waxyigu iftiiminin oo wax u kala saarin oo wax u kala sixin oo ilaahay hadalkiisu uusan wax u kala qaadin bini aadamka caqligiisa iyo garaadkiisu waxba ma kala garan karo ka-anna waxaad moodaysaaba inuusan caqli lahaynba in badan baa qur-aanka ku arkaysaa allah subxaana wa tacaala oo gaalada ka anfinaya caqliga caqli male baa laleeyahay caqli ma leh leanna caqligii wax ma kala saari karo wax ma kala garan karo iftiinkii baa ka maqan waxay u baahan tahay marka bini aadamka sharafkiisa iyo qiimihiisu wuxuu ku jiraa alle keligii inuu caabudo subxaana wa tacaala oo allah uu cibaadadiisa isku mashquuliyo muxuu helayaa allah hadduu cibaadadiisa galo rabbigii caabudo waxa ugu weyne uu helaya waxa weeye bini aadamku cibaadada ilaahay wuxuu ka helayaa raaxo iyo deganaansho iyo xasilooni iyo nasiino iyo waxaan meel kale laga helin waxaan cuntada laga helin oo cabitaanka laga helin oo guryaha quruxsan lagu laga helin oo adduunyo iyo kursi iyo magac laga helin ayaa waxaa laga helaa cibaadada ilaahay la caabudaya subxana wa tacaala maxay tahay deganaanshaa laga helaa waxaa laga helaa qanacsanaan baa laga helaa waxaa laga helaayo cibaadada lagu gaadhaa raaxo iyo tuma'niina laga helaa sida allah subxaana wa tacaala qur-aanka ku sheegay yacni uu aayadda qur-aanka ugu tilmaamay rabbi subxaana wa tacaala yacni alaa bidikri illah aladiina aamanuu watatma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illahi tatma'inu alquluub quluubtu waxay ku xasishaa waa ilaahay dikrigiisa allah taacadiisa baa qalbigu ku xasilaa qalbigu hadduu dego oo xasilana noloshu waa degaysa sida nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidkii nucmaan ibnu bashiir uu ku tilmaamay alaa wa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahya alqalb nabigu wuxu uhi sal lla lay wasalam jidhka bini aadamka dhexdiisa waxaa ah cad yar oo hilib ah hadduu cadkaasi hagaago jidhka intiisa kale waa hagaagaya haddii cadkaasi hallaabo jidhka intiisa kale waa hallaabaya waa qalbiga buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh bini aadamka xarunta laga maamulo jidhkiisa waa qalbiga wey qalbigu hadduu hallaabo xubnuhu waa hallaabaya carabku waa hallaabaya gacmuhu waa hallaabayaan luguhu waa hallaabayaan noloshii waa hallaabaysaa ruuxii waa kharribaya lianna xaruntii baa hallaysan xaruntu hadday hagaagto ruuxii noloshiisii oo dhan waa hagaagaysa carabkii khayr baa ka imaanaya xubnihii khayr bay ku kacayaan noloshiisii waa hagaagaysaa calaaqadiisii waa hagaagaysaa ruux hagaagsan buu noqonayaa lianna qalbigiisa hagaagay qalbigaa nool qalbigaa nool quluubtaa laba ah quluubta qaarkeedna waa meydo waa bakti quluubta qaarkeedna way nooshahay quluubta nool waa quluubta iimaanku ku jiro allah rumaysan alla ku xidhan subxaana wa tacaala nolol baa ku jira qalbigu hadduusan ilaahay subxaana wa tacaala ku xidhnaynna waa baktiyo waa meyd siduu allah subxaana wa tacaala qur-aanka ku sheegay awaman kana maytan faaxyaynaah wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman masaluhu fi ulumaati laysa bikhaariji minha war mid bakti ahaa oo aan noolaynay iftiinku ku socon lahaana aan siinay ruux mugdiyo ku dhex jira ma lamidba labadaasi ma sumayin bakti haddana mugdiyo ku dhex jira iyo mid nooloo iftiin ku dhex jira labadaasi ma sumayin jawaabtu waa maya noolaha iftiinka ku dhex jiraayo waa muuminka ilaahay caabuday iftiinka waxyigana haysta oo toosh buu wataayoo nolosha u kala iftiiminaya halkani waa khalad halkani waa bohol halkani waa khatar halkani waa toosan yahay halkaa mar halkaana ka leex waa nool yahay iftiinna waa haystaa kanna waa bakti mugdiyana waa ku jiraa leanna waxba ma kala garan karo bal aayadda kale qur-aanka rabbi subxana wa tacala waa ka ku sheegay in ay saddex mugdiyoo isdul saaran uu ku hoos jiro aw ka dulumaatin fii baxrin lujiyin yakshaahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaab dulumaatun bacduha fawqa bacdin idaa akhraja yadahu lam yakad yaraha yacni waxa weeye waa laba mawjadood oo daruurihii dul saaran yihiin buu ka hooseeya daruurihii mugdi bay keenayaan mawjadani mugdi bay keenaysaa ta ka hoosaysana mugdi bay keenaysaa saddexdaa mugdi buu ka hooseeyaa gacanta hadduu fidiya ma arkahay yuu yahay waa gaalka waa munaafiqa waa ruuxan qalbigiisa waxyiga nuurka nuurka waxyigu uusan taabaninba ilan quluubta waxaa iftiimiya waxyigaan iftiimiya allah subxaana wa tacaala waa ku sheegay fi suurati nuur mathalu nuurihi kamishkaatin fii misbax kamishkaatin fiiha misbaax mathalu nuurihi sida ubay ibnu kacab uu leeyahay mathalu nuuri illaahi fii qalbi almu'min buu leeyahay nuurka ilaahay ee mu'minka qalbigiisa ku jiraa tusaale cajabadbadan cajo badan laga bixiyey masalkiisu waa sidaa alla u tilmaamay subxaana wa tacaala marka qalbigu hadduu noolaado waxa oo iimaanku nooleeyo oo waxyigu nooleeyo oo alla ku xidhnaantiisa ku noolaado wuxuu faa'iidaysanayaa inuu xasilo walbahaar ma leh oo dhib ma leh oo hadduu gaajoodo gaajadu dhib badan kuma hayso oo hadday nabad u waayo nabad la-aantu wax weyn kuma hayso isu dili maayo oo haddii uu carruur waayo wax weyn kuma haysto isu dili maayo oo noloshani wixii ilaahay ku siiyaba raallibuu ku yaho wuu qanacsan yahay qalbigiisuna waa degan yahay deganaanshahaasi cibaadada ilahay baa laga hela subxana wa tacala meel kaloo laga heli kara ma jiro haddaad milyaneerka adduunka ugu xoolo badan noqoto macnaha ma dhadhamin kartid macnaha ka heli mayso adduunyada kuraasteedoo dhan haddii gacanta lagu geliyo macnaha ka heli mayso laakiin macaankaa iyo macnaha iyo dhadhankaa qiimaha badan waxaa laga helaa allah oo si dhaba loo rumeeyo iyo isagoo si dhaba loo caabudo waa macaan wax loo dhiga aan lahayn laakiin ninkii dhadhamiyey baa garan kara saas daraaddeed baa rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu xadiis saxiixa ku leeyahay yacni xubiba ilaya min dunyaakum annisaau watiin wa jucilat quratu cayni fi salaa buu nabi uri sal ly slm adduunyadiina waxaa layga jeclaysiiyey laba shay buu nabi uri sal lay slm laba shay baan adduunyada ka jeclahay waa dumarka iyo waxyaabaha ududgoon buu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh labadaasaan adduunyada ka jeclahay laakiin ilqabowsigayga iyo raaxadayda iyo degenaanshahayga iyo xasiloonidayda waxaa la yeelay buu nabigu yuri sal ly slm salaada dhexdeeda u fiirsada halkaasaa dhadhanku halkaas yaala macaanku waa halkaa allah markaad ishortaagto adiga oo waxidaya oo caabudaya ood cibaadadiisa ku dadaalayso wax ka macaani ma jiro ladat alxayaa nolosha macaankeeda iyo dhadhankeedu halkaasu ku jiraa laakiin ciddii ilaahay macaankaa dhadhan siiyo ayaa hesha cid walba ma helayso cid walba ma helayso culimadii salafka ridwaan ullahi calayhim ninkii la dhihi jiray masalan curwa curwat bnu zubayr oo kale waxaa laga sheegaa lugtaa waxaa ka gashay waxaa ka galay cudurka la yidhaahdo hula waa cudurka macnaha jidhka gala ee sida masalan kansarka oo kaleeta jidhka gogooyow cudurkaasi markuu lugta ka galay bay dhakhaatiirtii waxay yidhaahdeen lugtani rajo ma lehe waa in la gooyo ma jirin waagaa marka yacni yacni maaddadan lagu suuxiyo suntan dadka marka la obereshinka lagu samaynayo ama ruuxa la qalayo lagu suuxiyo ma jirin lugtiina in la gooyaa la doonaya markaasaa wuxuu yidhi salaad baan isu taagayaa salaadda markaan galo lugta iga gooya buuri cajiib oo salaadda gelitaankeedu maxay u faa'iideynaysa salaaddii buu galay intuu salaaddii ku jiray baa lugtii laga jaray suuxiso uma baahna leanna suuxiso wuuba ku jiraaba waaba suuxsan yahayba ilaahay cibaadadiisii buu ku suuxsan yahay saasay ahaayeenoo cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala markay ku jiraan wax walba uga macaan wax walba uga macaan xataa xanuunka gaadhaya inuusan dareemin baa laga yaaba misaalkeeduna waxa weeyaan xadiidkii abu daawuud ku soo arooray waana xadiid xasan ah bukhaarina isagoo mucallaqa buu ku keenay saxiixiisa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadiisii laba ninoo ka mid ah ayaa safar gashay waa socoto ciidanna way la socdaan ayagoo socda oo habeennimo socda bay meel degeen meeshii markay degeen baa waxay isku ballansadeen in ay waardiga iska qabtaan cadow bay ka baqayaan oo dhul colaadeed bay marayaan mid baa waardi qabanaya ka kalena wuu seexanaya isagoo midna waardigii hayo midna uu hurdo ayaa cadow ka daba yimid cadowgii markuu ka daba yimid ninkii waardiga ahaa salaad buuba u taagan yahay hubkiisuna waa u diyaarsan yahay waana tukanaya cadowgii baa usoo gabaday wuu ku soo dhowaaday fallaadh buu intuu ku ganay buu ku dhuftay ama leeb markuu nabarkii ku dhacay intuu aayar leebkii iska shiiday oo iska tuuray buu salaaddiisii iska sii watay maba ka bixinba xataa salaaddii mid labaad buu haddana ku dhuftay ma danaynina aayar intuu iska siibay oo iska tuuray buu salaaddiisii iska watay leeb saddexaad buu ku dhuftay aayar intuu iska siibay buu salaaddiisii dhammaystay hadda salaaddii markuu dhammaystay buu saaxiibkii oo hurday buu kiciyo wuxuu ihi war hurdada ka kaca ninkii hadduu soo kaco saaxiibkii saddex nabar baa ku yaalloo dhiiggu boodahay wuxuu ku yidhi war maxaa kugu dhacayoo inta nabarradani kugu dhacahayeen maxaa kugu dhacayood ii toosin weyda ama wax isaga celin weyda wuxuu yidhi war nin yahow suurad aayado aada u macaan baan marahayayo inaan iska kala gooyaan diidanaa guud cajiib soo maa bal u fiirsada xadiidka abu daawuud buu ku yaallaa waa xadiis sugan wa xataa nabarka ku dhacaya ma dareemayo fallaadha ku dhacaysa iyo leebka ku dhacaya waxaa kala macaan oo uu u dareemi la'yahay ama u danayn la'yahay leanna wuxuu dhegaysanayaa oo akhrinayaa aayado qur'aana oo wax walba kala macaan innaga saa cibaadadu maynoolama macanta ya maya iska dhaafba leeb kugu dhacee kaneeca hadday ku qalinto inaad xoqatad rabto sooma ma adkaysan karno leanna dhadhankii cibaadadaaba inaga maqanba adigoo waxbaba ku hayni bad afar iyo labaatanka saa maraad xoqato iyo maraad marada hagaajisato iyo maraad dhaqdhaqaaqdo cibaadadiibaa ilan dhadhankeeda inaga maqanaya wixiiba dhuuxiisii maynaan helinba saas daraaddeed ahamu shay oo ilaahay cibaadadiisa laga helo waxa weeye ladatu lcaysh wa ladatu alxayaa nolosha macaankeedu wuxuu ku jiraa waa allah cibaadadiisa subxaanahu wa tacaala waxaan meel kale laga helin baana laga helaa sir aan meel kale laga heli karaynin baa ilaahay cibaadadiisa ku jirta subxana wa tacaala qur-aanka markaad akrinayso salaada markaad u taagantood rabbigaa hor taagan tahay dikrigiisa markaad carabka ku hayso qalbigana uu ka xusuusan yahay aada ka xusuusan tahay waa macaan waa macaan aan caadi ahayn oo qalbiga saamayn weyn ku yeelanaya leanna ilaahay subxaana wa tacaala siduu qur-aanka ku sheegay khaasatan qur-aanka fahamkiisa akrintiisa iyo tadabburkiisa alla subxaana wa tacaala macnaha ku jira qur-aanka haddii xataa buur lagu soo dejin lahaa buurta wuu burburin lahaa buurta waa dildilaaci lahay buurtu waa dildilaaci lahay low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasaddican min khashyati illah yacni waxa weeye sirta ilaahay hadalkiisa ku jirto cibaadadiisa ku jirto wax la gaari kara maaha laakiin mushkilada innagayna haysataa waxa weeye wixii dhadhankiisii maynaan gaadhin macaankiisiina weli maynaan helin ilaahay cibaadadiisa subxaanahu wa tacaala saamaynta ay nolosha ku leedahay waa taa marka haddii ruuxu uu ilaahay cibaadadiisa macaansado oo dhadhankeeda uu helo waxaa ka dhalanaysaa inay macsiyada uu ka cararo waxaa ka dhalanaysa inay dunuubtu u khadhaadhaato waxaa ka dhalanaysa inuu noqdo addoon hoggaansan oo isaguna saalix ah muslixa oo dadka kaleeto inuu anfaco mooye ayna dhibaata kaga imaanaynin dadka ma dhibo dhibaatana ma gaadhsiiyo isaguna waa saalix kayrkiina wuu islaaxiyaa ruuxu wuxuu noqonayaa marka shaksiya bulshada dhexdeeda laga tago markuu maqan yahy markuu joogana wax tar ah bay cibaadada ilahay ka dhigaysaa subxana wa tacala ilaan ruuxii bay noolanaysa macaasida iyo dunuubtana way ka fogaynaysaa lianna kullamaa qalbigu uu iimaanku ku siyaado daacada ilaahay ku badato qalbigu wuxuu dhibsanayaa oo uu nacayaa macaasida iyo dunuubtu nacaya kullamaa qalbiga macaasida iyo dunuubtu ku badatana waxaa khadhaadhaanaya daacada ilahay baa u khadhaadhaanaya daacadii baanu dhamaynin waana dhibka innagayna haysto maadaama dembigeennu u batay qalbigii baa taxalaystay qalbigii baa wasakhoobay qalbigu hadduu wasakhoobana iftiinkiiyo nuurkiibuu waayaya kadibna cibaadada macaankeediibuu waayaya laba ragcadood inaad tukataa kugu culus inaad cilmi sharciga dhegaysataa kugu culus inaad ilaahay dartii sadaqo ula baxdaa kugu culus waxaa kugu culus inaad tilaabo qaadood masaajidkan gaadho waxaa kugu culus inaad rabbiga u sujuuddo waxaa kugu culus wax kastoo khayr limaada lianna qalbigiibaa madoobaaday oo mugdiyoobay oo wasakhoobay hadduu qalbigii wasakoobayna jirkii waa wasakhaysan yahay noloshii oo dhan waa hallaysan tahay cibaadada marka walaalayaal waxa weeyaan waa shay ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu talagalay bini aadamka inuu ku islaaxiyo laga soo bilaabo nebi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam alla markuu dhulka usoo dejiyey carruurtana uu ka beeray ilaa qiyaami saaca oo qiyaamadu ka imaanayso adduunkan la rogayo la gebagabaynayo alla wuxuu ugu talagalay jidkaad ku hagaagi kartaan adduunka intaad joogtaanna wanaagga ku gaadhi kartaan aakharana alla agtiisa abaalgud weyn aad kaga heli kartaan sharna aad kaga badbaadi kartaan waa dariiqa cibaadada wey laakiin su-aal weeye cibaadaday maxaa tahay tanaa isweydiina cibaada ma waxaa la yidhaahdaa keliya in la tukado un cibaado ma waxaa la yidhahdaa un sakada in la bixiyo cibaado ma waxaa la yidhahdaa un bisha ramadaan in la soomo xajki iyo cumrada in la tago ma intaasaa cibaado ah cibaado way yihiin oo cibaadooyin waaweyn waa yihiin laakiin cibaadadu intaa keliya maaha alcibaada waxaa la yidhaahdaa in uu ruuxu dhaqdhaqaaqiisa nololeed oo dhan ilaahay u hogaamiyo cibaado saasaa la dhaha allana uusan cid kale la wadaajinin allah subxaana wa tacala qur-aankiisa kuma sheegin qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah waxaad tidhahdaa baa la nebi maxamedow aniga gowracayga waxaan qalayo salaadayda cibaadadayda noloshayda iyo geeridayda intaba ilaahay baa iska leh cidina lama wadaago salaada isaga keliyaan u tukanaya gowraca waxaan qalayo iyo cibaadadoo dhan isaga keligii baan u samaynaya noloshayda isaga keligii baa maamula geeridaydana isaga keligii baa iska leh cidina lama wadaago maxaa laga wadaa maxyaaya wa mamaati maxaa laga wadaa noloshayda allah baa iskale maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa noloshaada ilaahay baa u taliya sharcigiisaa u taliya dhaqaalahaaga sharcigaa u taliya gurigaaga iyo qoyskaaga sharcigaa u taliya siyaasadaada iyo dowladdaada sharciga ilaahay baa u taliya mujtamaca sharcigaa u taliya wax kastiyo cibaadadaada iyo caqiidadaada ilaahay baa u taliya waxaa laga wadaa noloshayda allah baa iskale aniga oo idil oon waxba kala reebanin baan hoggaansanahay o ilahay hogaansanahay waata ilaahay aayad kale uu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa war dadka allah rumeeyayow islaamnimada gala idinkoo idil ha kala hadhina ma aha inaad tidhahda waan tukanayaa laakiin markay xugum iyo dawlad timaado inaad tidhahdo maya ha sharci ilaahay igu hadlaynin waa cadow eh sharci ilaahay iyo diin ilaahay ha igu sii daynin wadaada ha igu sii daynin waanan tukanayaa waa kaafiya kala dheeri wey waan tukanayaa quri gurigaygii iyo qoyskaygiina shareecada islaamku uma taliso ee macnaha waxa weeye saan doonaan u maamulayaa maya waan tukanayaa dhaqaalahaygana saan doonaan ka yeelayaa maya waxay ku yidhaahdeen war shucaybow salaadanaga maxaa ku geliyey bay dheh war shucaybow xoolahanaga maxaa ku maxaa ku geliyeyoo xoolahanaga aad u faragashanaysa macnaheedu waxa weeye waa fikrad horay u jirtay haddana ay abuureen dadka aan diinta lahayn oo inta badan gaalada ka soo biyo cabbay jaamacadahooda ka soo baxay ayagu ay soo tarbiyeeyeen yaa waxay la yimaadeen dhaqan la yidhaahdo yacni waxa weeyaan allah wuxuu noloshiina ku leeyahay daqiiqadaha aada masaajidka ku jirtaan noloshiina intiisa inteeda kalena rag baa iska leh dawladdaale say doontay ka yeeli waxay doontay idiin dejinaysaa qaata baarlamaan baale wuxuu doonuu ka dejinaya xalaalaynaya xaraamaynaya qaata ilaahay muxuu ku leeyahay noloshanada wuxuu ku leeyahay shanta daqiiqeed salaada tukanaysaan bas kii dadaala waxoogaa daqaa'iqoo qur-aan uu akhrisanayo isaga khaas la'a bas xeerka kale iyo barnaamijta kale oo dhan rag baa u tashanay wareerdhaha waxay u baahan tahay mas'alada ilaahay baan caabudayaa markaad tidhaahdo macnaheedu waxa weeye noloshaydoo dhan ilaahay baa u taliya adiga yaa ku abuurtay allah baa ku abuuray cid kaleeto oo ilaahay markuu ku abuurahayey ama gacan ku siiyey ama u kaalmeeyey ama abuurkaaga la wadaagay ma jiraa maya dayib markay timaaddo in lagu maamulo sharci laguu dejiyo laguu taliyo maxaad u keenaysaa cid kale meesha usoo gelinaysaa marka ciddii ku abuuratay uun soo xaq uma le inay ku maamusho allah subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka ku leeyahay alaa lahu alkhalqu waalamru war abuurkana isagaa iskale oo keli u leh amarka iyo taladana isagaa keli u leh labaduna waa isku xidhan yihin raggan roorahaya ee shuruucda kaleeta la rooraya ee ilaahay addoommadiisa ku haysta dhulkiisana ku haysta ee le annagaa shuruuc u dejinayna leh waxay u baahan yihiin in la yidhaahdo dhulkan ilaahay baa abuurtay samadanna ilaahay baa abuurtay addoommadanna ilaahay baa abuurtaye haddaad doonaysaan inaad shuruuc dejisaan kuwo aad ku maamushaan abuurta shuruucda cidda dejinaysa waa ciddii kownkan abuuratay addoommadana abuurtay wey waa laba shay oo mutalaazimaana wey alaa lahu alkhalqu waalamru abuurkana isagaa leh amarka iyo taladana isagaa iska leh haddaad marka muslim tahay ood hoggaansano tahay oo ilaahay caabudayso ay dhab tahay sax kaa tahay macnaheedu waxa weeyaan noloshaydoo dhan ilaahay baa iska leh noloshaydoo dhan ilaahay baan ku caabudaya gurigayga ilaahay baan ku caabudaya carruurtayda saanuu korinaya ilaahay baan ku caabudaya xaaskayga saan u wada dhaqmayno ilaahay baan ku caabudaya bulshada iyo mujtamaca ila nool saan ula dhaqmayo ilaahay baan ku caabudaya nidaamka dawladeed ilaahay baan ku caabudaya yacni waxa weeye khaas ahaantayda iyo cibaadadayda masaajidka ilaahay baan ku caabudaya noloshaydoo dhan waa cibaado ilaahay subxaana wa tacala u hoggaansan way fahamka cibaada ay leedahay waa taa iyadaa wey fahamkan cidhiidhiga ah ee la leeyahay utruk maa lilahi lilah wamaa liqaysara liqaysar ilaahayna wuxuu leeyahay gooni u siiyo intaa yartaa qaysarna waa macnaha waxa weye daaquut qaysarna nolosha inteeda kale siiya waddanka ragguu ka dhexeeyaa diintuna waa calaaqo adiga ilahay idinka dhexaysa waddankuna dadkuu ka dhexeeya bimacnaa waxa weeyaan dhulka rag baa iska leh rag baa ka taliya ilaahayna xagee buu ka taliya masaajidda un masaajiddii lafteedii baa hadda lagu qabsaday masaajiddii baa xataa loo dayin waayo hadda lagu haysta alla subxana wa tacala wax kale iska dhaaf warnimo yahu dulmiga hala daayo oo bini aadamow tabartaada garo oo caqliyaridaada garo oo aqoon darridaada garo oo cimri gaabnidaada garo oo waxaad garataa inaadan kownkan lahayn dhulkanna lahayne aad ka socoto shalayna adoo qaawan baa timid oo xataa calalkii lagugu qaban lahaa adoon sidanin baa sala timid berrina adigoo calal wata ama aan waxba wadanin baad ka tegi doontaa markaasaad maalmaha aada nooshahay baad intaad kibirtood sanka taagtood iswaasho baa waxaad iska dhigaysaa sidii adigoo kownkan iskale oo kale kownkan allah abuurtay subxana wa tacala isagaana ka talinaya isagaa ka talinaya allah subxaana wa tacaala cibaadada noocaasi u sax u sifaysan waa inay dadka muslimiinta qaataan haddii hadda ka hor laynagu yidhi diinta islaamku shaqo kuma le nolosha inteeda kale waa masale khaldan wa idkhuluu fi silmi kaafa baa inoo taala islaamnimada wadagala diintana ha qaybinina qaarna ha ka tegina qaarna ha qaadanina haddaad saa yeeshaan adduunkana waad dulloobaysaan aakharana waa laydin cadaabi waana dhibka in haysta maanta waana dhibka in haysta allah aan ku caabudno subxaana wa tacaala waktigeenna aan ku caabudno cilmigeenna aan ku caabudno dhaqaalaheenna aan ku caabudno qoyskeenna iyo gurigeenna iyo ilmaheenna aan ku caabudno dawladda iyo nidaamka iyo mujtamaca iyo dhammaan inaynu ilaahay subxaana wa tacaala isu dhiibnoon u hoggaansanno taasaa rabbigeen subxaana wa tacaala inaga doonaya laakiin islaam gabal ah islaam qayb ah cibaado qayb ah oo gabal ah ilaahay ma yeelayo subxana wa tacaala allah ma yeelayo noloshaadana in lala wadaaga ilaahay raalli kama noqonayo ilaahay subxaana wa tacaala raalli kama aha cidkana wax ma wadaagi karaan inaad tidhaahda qaybna allow adaan ku siinayaa qaybta kalena dad baa iskale ama anaa maamulanaya ilahay waxba ku fali maayo subxana wa tacala cibaadadaada mana doonayo haddaad doonayso rabbi inaad caabuddo waxa weeyaan alaa lilahi diin alkhaalis saafi aan waxba ku barxanayn oo waxba ayna ku lamaanayn yuu ilaahay subxaana wa tacaala kaa doonaya muslimiintu marka waa inay mabda'a qaataan cibaadada sidaasa u qaataan kitaabka ilaahay ka run sheegaan nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sunnadiisa ka run sheegaan wax la yidhaahdo diin iyo adduunyo la kala qaado ma jiro wax la yidhaahdo dawlad iyo diin la kala qaadaayo ma jiro wax la qaybqaybiyana meesha ma yaallo nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isagaa rasuul ahaa isagaana hoggaanka muslimiinta ahaa isagaana macallinkii ummadda ahaa isagaa wax walba ay ku kulmayeen abubakr sidiiq sidoo kaleeto isagaa imaam ahaa salaada dadka tujinayey siyaasadda ummadda hogaaminayey macallinkii ummaddan ahaayo waxbarayay cumar ibnu khataab radi allahu canhu sidoo kale cuhmaan ibnu cafaan iyo cali bni abi taalib iyo khulafaau raashidiin sidaasay ahaayeen goormay timid in la yidhaahdo war diintana masaajidda ha ku ekaato dawladda iyo nidaamka iyo bulshadana rag baa u tashanaya waxay timid markay gaala inaga adkaatay oo layna qabsaday oo rag laynoo soo tababartay oo raggii layna soo duldejiyey oo iyagii aynu dul fadhiisteen oo jaamacado furteen oy manaahijtii waxbarashada beddeleen oo ay jiil soo saareen iyo generation ay soo saareen ilaahay xidhiirkay la leeyihiinba uu go-an yahay ama daciif yahay markaasaa waxaa timid oo weliba waxaa ku soo qanciyey reer galbeedkaa kusoo qanciyey reer galbeedka oo diin ka tegayoon ilaahay aqoonina mulxidiin ah nasaarana ma aha diinna ma haystaan waa mulxidiin ilahay ma yaqaanaan reer galbeedka waxay ku soo qanciyeen ree yurub waxay gaadhay ilbaxnimada tiknolojiyada iyo horumarka yurub waxay gaadhay markay wadaadadii diinta haystay iyo diintii fogaysay oo la yidhi wadaad kiniisaddaa ku ekow noloshan rag baa maamulaya markay yurub ay diinteedii tuurtay oo wadaadkii kiniisadda lagu xanibay oo halkaa ma soo dhaafi kartid la yidhi ayaanu ilbaxnimada iyo horumarka gaadhnay nimankiinan aanu jaamacadaha ka soo saarnayow haddaad ilbaxnimo iyo horumar doonaysaan wadaadada masaajidda ku xaniba diinta islaamkana halkaa ku reeba nolosha inteeda kalena idinku la soo hadha diyaaradaad samaysan doontaan tichnikad samaysan doontaan tichnolojiyaad gaadhaysaan satellaytyaad samaysanaysaan combyutar iyo waxaad samaysanaysaan yani waxa weeyaan horumar baad gaadhaysaane diinta tuura lay ayagoon dheg la qabto lahayn dheg la qabto oo sidii tacliinta loogu soo akriyay u dabaqaya bay caalamulislaami kusoo daateen meel walbay markaas tageeno markaas war diintaa laga tago war diintu waa rajci war diintan waa laga soo tegey war kun iyo afar boqoloo qarni ka hor wixii ahaabay dib inoogu soo celinaysaa maxaan samaynaa ilbaxnimada la qabsado ha hadhina soo ma jeedaan halkaasay ka soo bilaabatay waa daraasan la soo siiyey reer galbeedku ku soo qanciyey ardadoodii baa inoola yimid caalamulislaami oo dhanna ardadoodii baa maamulaysa muslimiintana waxaa kayrkood ka reebay diinteenniina ka tagnay diyaaradna maynaan samaynin yacni dabaabad iyo muxuu ahaa tichnikana maynaan samaysanin raadiyana maynaan samaysanin dhulkeenniina saasaynu u burburina waxaan samaynaysana iskaba dhaaf ya diintiina ka tagnay a dhinacna inooma roona dhinacna inooma roona soomaalidu waxay yidhahdaan hal nin gurani uu macnaha waxa weeye uu dheelmay miyaa la yidhahda dhinacna uma fayooba hal gurani nin gurani hal uu garaacay dhinacna uma fayooba muslimiintii maanta waxay taagan yihiin dhinacna uma fayooba nimankaasaa ka shaqaystay meel u fayoob ma jirto dhul uma fayooba waddan uma fayooba dad uma fayooba maskaxdii da-yarta waa lagu ciyaaray waxay noqdeen dad aan qiimo lahayn oo adduunkiina ka hadhay iyagiina baaba-ay bay noqdeen walaalayaalow diintaynu ku cisownay oo diintaa sharaf lagu yeeshay oo allihii kownkan abuurtay ummadda islaamka diinta islaamkuu ku ciseeyey oo cibaadada ilaahayoo ilaahayoo lagu xidhnaadaa adduunka lagu qabsaday raggii adduunka qas qabsaday oo sanduleeyey oo xaggaana ilaa faransiis gaadhay xuduudda faransiiska xaggaana ilaa jina tegey xaggaana ilaa hindiya qabsaday oo adduunka liqay raggaasi waxay ahaayeen rag habeenkiina ilaahay usoo jeeda maalinkiina ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa u shaqeey ma jirin wax la yidhaahdo calmaani iyo laadiin iyo diin laawe iyo ninaan diin lahayni maalinkuu nolosha muslimiinta ku soo biray waa maalintii dibdhicu bilowday taarikhdu saas wey taariikhda laga lagama been sheego taariikhda marka dib loo akriyo maalinkii diin laawe hoggaanka muslimiinta uu qabtay bay muslimiintu dibu dhac bilaabeen ilan ilaahay baa laga fogaaday subxaana wa tacaala sidaas daraaddeed haddii la doonayo mar labaad inaynu doonta dib ugu soo noqonno nolosha dib ugu soo noqonno hoggaanka dib ugu soo noqonna haddaan doonayno jid habeennimo laga lumay maalinnimaa lagu soo noqdaaye aan u soo noqonno mastirkii ciziga iyo karaamada iyo sharafka diinta ilahi aan ka run sheegno subxana wa tacala cibaadada ilaahay aynu ka run sheegno subxana wa tacala allah aynu caabudno kitaabka aynu qabsanno sunnada nebi moxamed aynu qabsanno waynu karaamoobaynaa waynu cisoobi insha allahu tacaala allah baana ballan qaaday taa markaan ka tagno soo ma aha gaal oo dhan hadduu isugu yimaado gaal oo dhan oo kaalmadiisoo dhan inoo keeno oo wuxuu hayoo dhan in la garab istaage daacadna uu ka yahay wallahi inuusan waxba inoo qaban karin hadduu daacad ka yahay xataa wuxuu hayoo dhanna inoo keeno ilaahay hadduu garabkeenna ka baxo waxba heli mayno in yansurkum allahu falaa gaaliba lakum wa in yakdulkum faman da aladii yansurukum min bacdi hadduu allah idin hiiliyo yaa wax idin yeeli kara hadduuse alla garabkiina ka baxo yaa kaloo idin hiilin kara ma ciddaa wax idin tari karta maa layna taro wax layna taro wakaasi dhowr iyo toban sano ayaa laga joogaa burburkii labaatan sanaan sii gelayna labaatankaa saneen sii gelayno caalamku waa ku daawanaya maalinkii waxoogaa isugu kaa hagaagaanna waxaa loo soo gurmanayaa intaa yartaa in la kala tuuro war caalam baa wax inoo tarahaya iyo adduunka aan iska dhisno iyo caalamka aynu wax la qabsanna iyo sax laakiin markaan wax noqonno innaga lafahaanteenna aynu wax ka dhigno baa caalamka ku ictiraafaya caalamka maanta joogana waxa weeye ninka xoogga badan baa la ictiraafaa qaacidadaas qaas ninka xoogga badan baa adduunka maanta joogaayo uu ictiraafayaa ninkii wax iska dhigabaa uu ictiraafayaa haddii wax lagu siinayo ruuxii wax abaa wax loogu daraa laakiin kii dhintay oo baktiyey ha lagu istaagaa la isku waafaqsanya siyaasaddu waa kaa kii aan tabar lahayn oo waxba iska celin karin oo burburay ha lagu istaago hana la qaybsado caalamka luqadda maanta uu ku socdo taas weeye waxba yaan caalam laga sugina wax ha la noqdo ilaahay kitaabkiisa waxa lagu noqdo ilaahay yaan laga cararina ha loo cararo diinta ilaahay ha laga run sheego cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala ha laga run sheego si dhab ah oo xaqiiqo ah oo aynaan nolosheenna waxba la hadhinna ilaahay subxaana wa tacaala aynu diintiisa u qaadanno cibaadadaa markaynu la nimaadno waynu cisoobi insha allahu tacaala sharaf iyo cizi iyo karaamo iyo qarannimo iyo dadnimo iyo barwaaqo baa adduunkan dhulkan buuxin doona insha allahu tacala ilahay baa ballan qaaday allah baa ballan qaaday subxaana wa tacaala walow ana ahla alqura aamanuu wattaqow lafataxna calayhim barakaatin min alsamaai waalardi walakin kadabuu faahadnahum bima kanuu yaksibuun haddii dadkii degmooyinka deganaa waa ummadihii hore la halaagay laba qodob hadday isku dari lahaayeen oo laga heli lahaa alla kacabsi iyo iimaan hadday labadaa qodob la imaan lahaayeen barakaadka samada khasnadaha dhulka ku jira iyo khasnadaha samada barakaadkoodaa loo furi lahaa oo ilaahay hadduu khasnadaha dhulkana kuu furo khasnadaha samadana inoo furo yaynu u baahannahay ya ma cid baynu u baahannahay wallahi inayna cidna u baahnayn innagaa laynoo baahan yahay soo saas ma innagaa laynoo baahanaya marka furuhu muxuu yahay lagu furan karo khasnadahaas walow ana ahla alquraa aamanuu wattaqwa aliimaan waltaqwa baa furihii ah meel fogna laga raadin maayo meel fog laga raadin maaye haddaynu hagaagnoon ilaahay isu dhiibno xaaladuhu waxay isu bedelayaan si lama filaan ilaahayna farajka wuxuu ka keenayaa meelaynaan filanayn waman yattaqi illaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib colaadaa dhammaan oo gaajadaa dhammaan oo rafaadkaa dhammaan laakiin waa inaan ballan qaadno inaan ilaahay ku xidhmayno subxaana wa tacaala allahan keligii caabudayno sharcigiisana qaadanayno intaa haddaynu ballan qaadno biidni illah wax badan baa furmay haddaynu caasino alla soo ma ah walle ilaahayga nafta igeliyey baan ku dhaartay boqol dawladood haddii laysu keenoo la dhisoo la dhiso caaqibadooda duni dumitaan unbay ku dambayn doonaan caaqibadooda dumitaan oo nebi maxamed baana sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh allah baana sheegay subxaana wa tacaala dadku hadday caasiyaan oo rabbi ka tagaan maalmaa waxoogaal wax la siinayaa maalmaa la bulaalinayaa akhiiranna waxay ku dambayn doonaan inay dumaan oo iscunaan marka kama bixi karno dumitaan dambe iyo kufkufitaan iyo rafaad dambe kama bixi karnee jidka aynu si rasmiya u qabsanno jidku waa cad yahaye jidka aynu si rasmiya u qabsanno ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan ka baryaa inuu faraj deg dega ummaddan u furo dhibkanna ilaahay subxaana wa tacaala inaga qaado ammaan ilaahay subxaana wa tacaala saamida ina siiyo dawlad khayr qabta oo diinta ilaahay dabaqda ilaahay subxaana wa tacaala inoo fududeeyo cadowgeennana ilaahay subxaana wa tacaala inaga dafciyo alla waxaan weydiisanaynaa khayr oo dhan shar oo dhanna ilahay baan ka nabadgelaynaa subxaana wa tacaala hada wabillahi tawfiq wsala allahuma waslama cala nabiyina muxamedi wala ali saxbi waslm
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد يعني إخوتي الأعزاء إن شاء الله تعالى شيخ الله كعب المريو يمكن حضورك على القادمتين يبينك في عن الله كعب المريو إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى في الله وتعيها أمه راعية نكتي ويلين أبا ويلين وهذه يخشى إن شاء الله الشهر ونور ما يدين الباري وعلى القلب يرفع وأنا وحيت لها هذا الكاس يريد ما هذا وحكا يكبر إلا يلوم بلبها هي إنت أصلا يلوى إن شاء الله تعالى إنت أبي أن تبدو بالنور وأنا أقول وقت يتكلم على الشهر وما لك من المحاضرة كلها saddex su-aalood madax la mid ayaa insha allah sheekha ka faa'idaysana intii nasiibku yeeshay saaba alna lagu ahaado dibna albaayi sheekuna insha allahu tacaala dadku waxay leeyihiin waxaa jira dhakhaatiir dumar oo rag barkood yahay oo cilmiga dumarka kusoo qaxoostay iyo haween gabdhaha muslimaadka marka ayagoo odhanaya dhakhtarka ragga ayaa fiican ayay gabadha ka leexdaan marka taas diintu maxay ka qabtaa sheekuna insha allahu tacaala falyatafadal mashkuura
بسم الله الرحمن الرحيم asalku waxa weeyaan haweenayda muslimadda ah nin ajnebi ka ah ma taaban karo jidhkeeda mana arki karo ama dhakhtar ha ahaado ama nin kale ha noqdo asalku waa sidaas wixii sidaa ka baxsan waa wax daruuro iyo dani kugu qabatay iyo laga maarmi waa ku yimid waa oo markaa gelaya qaacidadii ahayd aldaruuraatu tubiixu almaxduuraat wixii daruuro ah ee dantu ka maar dantu kugu kallifto markaasi wixii xaaraam ahaa way bannaynaysaa haddii gabadha muslimadda ay heli karayso haweeney waxa ay u baahan tahay ay ka heli karto inay nin aado way khaldan tahay inay nin aado markaasi waa khalad waa dhici kartaa inay dumar joogaan laakiin takhasuska marka gabadha meesha laga hayo iyo xanuunka laga hayo takhasuskeeda dumar le inuusan joogin waa dhici karta haddiise laakiin dumar ay joogaan takhasuskaa leh in dumarka laga gudbo niman la aado mashruuc ma aha shareecaduna ma ogolaa haddii dumar la waayo markaasaa nin loo gudbi karaa markaa ninka loo gudbayo lafteeda daruuradu waxay u baahan tahay addaruuratu tuqadaru biqadarihaa ma aha daruuradaa fasaxdaye ha la yska dabaasho ma aha daruuradu hadday fasaxdo waa in qiyaasta daruuradu ay keenayso aan la dhaafinin wa masalan tusaale haddaynu ka dhigno haddii gabadha gacanta laga hayo gacanta laga hayo oo la doonayo inuu dhakhtarku gacanta ka arko ninna uu yahay oo laga maarmi waayo gabadh la waayey gacanta inta nabarku uu ku yaallo fiirada dhakhtarkuna u baahan yahay intaa unbaa la bannaynaya laakiin way xanuunsanaysaa ilaa garabka bannee ma ah waa daruuro weeyaane meel alla meeshaa doonto banneeyo maryaha dhiga ma ah addaruura tuqadar biqadariha qiyaasta baahida la dhaafin maayo waxay ka dhigan tahay ruux gaajaysnaayoo naftiisa u baqay oo la yidhi baktiga waad cuni kartaa laakiin hal mar intuu cantuugo gurigiisii ku tegi karaa cantuugada labaad waa xaaraan halka cantuugo unbaa daruuradu keentay ee ta labaad ma jirto tanna inta ay daruuradu tahay wixii ka gudbisan waa xaaraan qaacidada addaruuratu tubiixu lmaxduuraat qaacido kaloo qaydaysaa jirto oo ah addaruura tuqadar biqadariha qiyaasteeda lama dhaafiyo marka waa arrin jirto oo runtii caalamka o dhan ka jirta meeshanada lafteeda kalsooni daradaasi way jirta inay dumarkii kale kalsooni baxaan oo la yidhaahdo dhakhtaradan brofesoorada ah aqoonta le takhasus kale laga rayaabo xataa cudurada dumarka inay ku takhasustay inta laga hunguri baxo in la yidhaahdo yani waxa weeye hala raadiyo dhakhtar nina hala raadiyo masale saxsan ma aha waxa waa aqoon waxan waa barasho waxaa dhici karta inay dumarku kaga aqoon bantaan bal jawaanibta qaarkood waaba kaga aqoon badan yihin ragga markay noqoto cudurada dumarka yani qabtaay dumarkaa kaga aqoon badan ragga waana meelaha shareecada lafteedu ay u siisay dumarka inay ragga shahaadadooda iyo markhaati furkoodu kaga kaga xoog badan yihin marka masalada noocaasa in macnaha waxa weeyaan runtii la cilaajiyey u baahan tahay ma aha inay dumarku u gudbaan rag ajnabiya iyagoo heli kara dumar yani ay ka heli karaan wixii ay u baahan yihiin wabillahi tawfiiq
allah ka abaamaya sheekha insha allahu tacaala waxaan maranaya in laga qaada su-aasha haddii la yidhaahdo ee su-aasha kale gabdhaha ay ka fiirmeen way kusoo horreeyeen sababtaa lagu hormariyey gabadha waxay leedahay macnaha aabahayba walaayadaydii qof kala faacay ama nin buu iisoo wakiishay ninkii waa nin jaahila oo ma yaqaano
bismi illahi raxmaan raxiim asalka wakiil wakiil kale ma sii samayn karaa asal ahaan waa maya asalku waa saas maxaa yeelay wakiilka ku dirsaday hawsha aduu kuu dirsaday ee nin kale uma dirin hadduu idan kuu siiyey inaad nin kale u dirto oo uu ku yidhaahdo ku kalena waad usii diri kartaa okay dhib ma leh laakiin adiguu ku magacowday oo hawsha kuu dirsaday asalku waxa weeye inaadan cid kale u dirin laakiin waxay yidhahdaan culimmadu oo kutubta fiqiga ay ku qoraan xaalado waxaa jira wakiil labaad uu samaysan karo oo uu usii xil saari karo ruux kale maxay noqon kartaa masalan xilkan loo diray ee uu loo wakiishay isagu maba qaban karaba kan u dhiibanaye xilka u dhiibayana wuu og yahay inuusan qaban karin marka waxaa la yidhahdaa almacruufu curfan kalmashruuqi shartan baa la yidhahda curfiga wixii laysla yaqaano shardi la dhigtay oo kale uu ka dhigan yahay soomaalida dhaqankeeda waxaan ognahay dhammaantood waxay yacni og yihiin oo rumaysan yihiin gabadh sheekh unbaa meheriye mooye nin caadiya ma meheriyo soo saas ma aabbaheed hadduu yimaado iyo weligeedii hadduu yimaado iyo hadduu wakiil yimaado intaba gabadha sheekhaa lagu wareejiyaa wilaayadeeda kadibna isagaa guuriya soo curfigaa soomaalidu ma leh sidaas daraaddeed curfi maadaama uu yahay bulshaduna saa taqaano waxay ka dhigan tahay shardi uu isagu yidhi oo kale sheekha ku wareeji isagu yidhi oo kale ka dhiganta yacni shayga mutacaarafka ee laysla yaqaano sidii shardi la dhigtay oo kale u ka dhiganya waa qaacido fiqhiya marka ishkaaliye male soomaalida marka la yidhaahdo curfigeeda marka lagu dhisaayo dhib male leanna odayga gabadha dhalay laftiisu wuxuu og yahay inuusan isagu si toosa u guurinaynin ee uu sheekha ku wareejin doono wuu og yahay markuu wareejinayo markuu wakiil ka dhiganayso taas annagoo cuskanayna waxaan leenahay wax baasa ma leh mushkilo ma leh haddii ay ku darmato wakiilkii wax loo soo dhiibay inuusan meherka qaab wax loo meheriyaba garanayninna ayaduna wayba sii xoogaysanaysaa inaan uu wareejin karo markaa uu dhiibi karo sheekha u dhiibi karay laakiin waxyaalaha runtii noocaas oo kale ah in la sii adadkeeyo maba ahaba in la sii adadkeeyo maba ahaba meeshani waxa weeyaan waa weli shuruuda nikaaxu waa weli ama wakiilkiisii ama haddii la waayo dawladda iyo suldaanka ta labaad waa markhaatiyo ta saddexaad waa meherkii oo haddii la doonana aan la magacaabistiisaba layska dibdhigi karo weligu inuu wax akriyo laazim ma ah weligu inuu carabi wax ku guuriyona laazim ma ah yacni waxa weeyaan arrimahan oo kaleeto inay un dadweynuhu ka war helaan unbaa muhima mooye war gabadhaydii heble ahayd ama gabadhii heble ahaydeen wakiilka ka ahaa niyow meherkeeduna intaa yahay waan kuu guuriyey iyo waan aqbalay wey wax lala gergeriin oo lala baqaba meesha ma yaalo aada bay u fududahay laakiin ma aqaano malaha wadaaddaa aada adkeeyey baan u malaynaya haddii la adkaynayo dhinaca laga adkeeyo haddii la adkaynayo dhinaca laga adkeeyo dhanka laga adkaynayo waa dhankee waa dhankan inagu ka fududaynay wey oo dhankee ah guurka marka laysguursanayo inuu yahay guur calan ah oo loo wada joogo oon khudbad sireed ahayn oon lala gabanayn taa xoogga hala saaro weligii inuu gabadha guuriyana xoogga hala saaro ama wakiilkiisa laakiin in shuruudo kale oo adag lagu xidho oo sheekh meesha joogo oo wax badan lasoo akriyo oo laazim ma aha arkaantana kuma jirto laakiin yacni khidbada khidbatu nikaaxa la yidhaahdo sheekhu akriyo taasaa iska sunna haddii laga tagana caqdigu waxba noqon maayo marka in la adadkeeyo dadku inay wada bartaan baa fiican dadku inay wada bartaan oo kulli la wada fahmo ayaa fiican oo masaladani tacqiidaadkaba ay ka baxdo wabillahi tawfiiq
jasakum allahu khayra insha allahu tacaala su-aasha saddexaad waxay tahay soo qoray walaalo inaga mida sheekuna maxay tahay xukunka in la aado xubuuraha waxna lagu soo gowraco si oo looga helo macnaha ajir iyo wax la mid ah
jawaabteedu waxa weeyaan qubuuraha waxaa loo tagaa qubuuraha waxaa loo tagaa sida nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh laba arrimood labada arrimood midna aday faa'iidadeedu kuu soo noqonaysaa midna meydkay faa'iidadiisa u noqonaysaa maxay tahay labada arrimood ta koobaadi waxa weeyaan ruuxa qalbi qabriga ku jira in loo soo duceeyo isagaa baahan ma shaqaysan karo in loo duceeyo ta labaadi waxa weeyaan adiga tegey in qalbigaaguna ku soo baqo ishaaduna ku soo ilmayso aakharana aada ku soo xusuusato labadaa qodob baa loo tagaa in meyd wax laga raadiyana looma tago inuu meyd waxayana looma tago in wax lagu gowracana looma tago in wax loo gowracana looma tago kullu dalika waa khalad khaasatan gawracu waa cibaado oo waa tii hadda aayaddan akrinayno waa nusuki gawracu waa cibaado man dabaxa ligayri illahi faqad ashraka wey cidaan ilaahay ahayn ciddii wax u gowracdo waa shirk qubuur in wax lala aado lagu gowracana waa khalad leanna meesha waxaa ku jira inaad qubuur la aado maxaa keenaya gawraca in halkaa lala aado waxbaa ku jira ictiqaad baa ku jira ictiqaad khaldan baa meeshaa ku jira marka qubuurta saasaa loo siyaartaa nebiguna siyaartuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh labadaa muhiimadood baa loo tagaa in meydka wax laga raadiyana looma tago waxna looma laguma gawraco oo lalama aado gawraca maxaa yeele gawracu waa cibaado cibaadana ilaahay subxaana wa tacaala keligii baa iska leh qubuurna lama geeyo meel kale lama geeyo wabilahi tawfiiq